waxaa la asaasay oo loo tiriyaa laba iyo tobankii abriil maanta oo kale kun iyo sagaal boqol lixdankii waa istiqlaalkii iyo israacii ka hor saddex bilood ku dhowaad ayaa la asaasa ciidanka oo asaaskiisa lagu xisaabiyaa muraadka loo asaasa waa caddahay dowlad cusubaa dhalanaysay dowladdaasi marka waxay u baahneed difaacay u baahneed nabadgelyoy u baahneed deganaanay u baahneed saas la ajligeed ayaa loo asaasay ciidanka runtaasaa lagala hay waya ciidankii marka runtii sidaas ay bilowgiisa saas oo ah wuxuuna ku bilowday dad ka yimid booliskii talyaaniga ee ka horreeyay istiqlaalka iyo laba kun oo dhalinyaro ah oo la qaatay mirkaas abrilkan iyo mar damoo sanad kadib oo horo iskowdkii waqooyiga oo kusoo biiray intaasaa isu tagtay waxay naqatay xoogga dalka soomaaliya waayahay waxaad wax nooga taabataa markii la aas-aasay ayaa hogaaminayay oo mas-uuliyadda aas-aaskaas loo dhiibay inuu ciidan ka dhiso maxayna ahaayeen waaxyihii uu ciidanku ka koobnaa horta marka ugu horeysa ciidankaas dhismaayay oo bilaabahay waxaa taliya looga dhigay jeneraal daawud cabdulle xirsi alla unaxariistee waxaa taliya ku-xigeen ka ahay jeneraal maxamed siyaad bare usna alla unaxariistee lixdankii iyo shantii jeneraal daawud dhintay taliyihii waxaa naqday markaa taliyihii xooga naqday jeneraal maxamed siyaad bare ayaa naqday qeybihiisu durbadiba waxaa dhisma waxaa la yidhaha talis talis haddau dhintana staffaa loo baahan yahay hogaamanaa loo baahan yahay ambaa qeyba ayaa loo baahan yahay ou ka koobmo taliskaasu sida mataqaana howlgelinta tababarka bersoneelka saadka qaybo badan ou ka koobna ou ka koobmay markii ciidankii la tababaray oo ciidankii la gelshay traininka bilaha saddexda iyo kuwa meelaha kale laga keenkeenay dabaaldegii lixdankii ka qayb galeen si wanaagsanayna uri la geliyeen shacbiga rajo badanna geliyeen wixii ka dambeeyna ciidanku waa fufaya ha ahaato ciidanka cirkoo markaa ka horba jiray oo lagu soo biiriyay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka badoo lixdanka iyo afartii december kusoo biiray loona aqoonsaday februaayo tobankeedii inuu inuu si rasmia ugu biiray waa maalintii markabka ugu koobaad berbere kasoo degay sidaas waxaa kacay ciidankii saddexdiisi tiir ciidankii dhulka ciidankii badda ciidankii cirka ayaa kacay dabadeedna toddobaatamaadkii horaantiisa ciidanka difaac cirkaa kacay wax la yidhaahdo marka sidaasoo laamankaas badan u lahay gobolada haddii la yidhaha waxu yeeshay waxaa la yidhaha sectors ou yeeshay waa waxyaalahaasoo dhan wadan waa noo wada cadda oo waa la wada yaqa waaya waxaad bal wax nooga taabataa heerarkii uu dhismaha ciidanka soo maray iyo markii uu ugu xooga weynaa xilliga ay ahayd horta marka ugu horeysa ciidan dhismadiis wax sahlan ma aha gaar ahaan dowlad iska faqiira oo markii istiqla xorriyad qaadatay way ku adkeed dowladdii markaa jirtay ilan waa taarikhi hadda taarikh cidba laga qari maayo xukuma waa waa in la iska sheege dowladaha adduunkay aaday inay gacan ka siiyaan maaragtay ciidankaas si loo dhisi lahay bilxaqiiqa galbeedka kama helin mataqaana jawaab lagu qanco kama helin nasiib wanaag sanadkii kun iyo sagaal boqol lixdankiiyo saddexdii generaal daawud iyo isagoo la socda ra-iisul wasaare doctor cabdirasiid cali sharmigay tageen mataan moscow heshiis la yaqiinaa ka dhacay oo la yidhaha heshiiskii saaxiibtinimada iyo wax wada qabsiga ee midooda sovietiya soomaaliya oo dhaqaalaha soomaaliya wax badan lagu dhisaayay ciidankana mataqaan wax badan mataqaana wax badan badan laga qabtay oo la asaaso oo xoogeystay fadligaas runtii taariikhda waa la sheegaa midooda soviyeta iska lahay mar kalena toddobaatan iyo afartii ayaa madaxweyne maxamed siyaad lasii heshiiskii lasii cusboonaysiiyey markaasna dowladda soomaaliya waxay ku heshay ciidankii ciidamadii noocyadii ugu dambeeyey ciidamada dhulka iyo cirka iyo badda iyo difaac cirka intaba ay ku heshay marka sidaas ah horta ciidanka uu ku dhismay markuu ugu sarreeyey runta waxay ahayd markii uu dagaalka qaaday ciidanku toddobaatan iyo todobadii dagaalkaas hadda waqtigiisa uma joogno laakiin ciidankeenu aada iyo aad ayuu meel sare uga gaara ciidanka dhulka ciidanka cirka ciidanka badda difaac cirku intuba aada iyo aaday u dhismeen waana xoog badnay dowladda afaraadan ka ahayn afri africa oo dhan haddii la fiirsho ama shanaad ayaan ka ahayn markaas ma afara ama shanaa la dhihi jira marka marka ciidankiinu dhinaca la arkaba aada uga xoog badnay xagga tacliinta ugu dareed tacliinta haddii la fiirsho tababarka gacanta ee ciidanka laftiisa saan u hananay meel salan ka gaar